sanadihii u dambeeyey guud ahaan dalka waxaa kusoo badanayay xaalufinta dhirta oo dhibaato ba-an ku haysa deegaanka taasi oo dadka qaar ganacsi ahaan u jaraan dhirta waxyaabaha ugu badan ee sababa isbedelka cimilada sida abaaraha dadka ayaa loo sababeeyay xaalufinta dhirta bulshada ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu booriyey in ay ilaaliyaan dhirta islamarkaana beeraan si uu u qurux badnaado deegaanka qaar ka mid ah aqoon-yahanada dhooble ayaa ku baaqay in la ilaaliyo dhirta si deegaanku u noqdo mid badqaba magacaygu waa sadaam maxamed axmed walaahi run ahaantii waan way jirtaa inay wadankeena kusoo badanayaan xaalufinta dhirka xeelaha keeniyana waxaa kamida mataqaanaa baahibaa kamida marka waxaan qabaa dadka in tallaabooyin sharciga laga qaado tallaabada sharci markii laga qaadana dadka mataqaanaa loo sameeyo camal kale ama lagu baraarujiyo waxyaala ay dhirta kaga marmaan sida inay dhulka qabtaan ama beera intay samaystaan wax soo saar ay sameeyaan ama ilo kaleoo dhaqaalo oo kan mid ay kaga gudbi karaana in la tuso dadku waxay aaminsan yihiin inaysan dhirtaas inay ganacsigeeda uun nolol ahayn inay jirtay aaminsan yihiin marka in la falo dhirta lafteeda in la beero oo midho laga soo saaro ay waxtar yeelato ay midhaheeda intifacsadaan dhaqaale ka sameeyaan lafteeda in la banaan qaba aniga waxaan qabaa bulshada in wacyigelin dheeraada la siiyo oo muhiimadda dhirka ay leedahay lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo si ay uga fogaadaan wax dhirta khatar ku keenaysa maadaama dhirtaan u baahana la-aanteed aan noolaan karin marka bulshada waxaan ku wacyigelin lahaa dhirta in la gooyo lacag laga sameeyo waxaan kaloon samayn karaa isla iyadii oo dhirkii inaan beero oon lacag ka samayno oo mataqaanaa midho iyo aan iyada ka heli karno waxyaalahaan u baahan nolosha uga baahnayn marka bulshada waxaan ku wacyigelina leeyahay dhirta meesha goynteeda lacagaan ka raadin lahayn abuuritaankeeda lacagaan ka raadinno magacaygu saddexan waa abdulaahi xasan cabdiraxmaan bulshadayda waxaan u diraya waxaa waaye inay laga shaqeeyo badqabka dhirta ee deegaanka in laga shaqeeyo waa mas-uuliyad qof walba saaran inuu ka shaqeeyo deegaankiisa waa in laga shaqeeyo ugu yaraan laba geed saddex geed afar geed inay qof walba gurigiisa iyo agagaarkiisa waddada xataa marayso inay geedaha lagu beero si bilicda deegaanka loo soo celiyo deegaankana intuu deegaanka kale ka dhir badan yahay xagga roobka xataa waxay sheegayaan quurada inuu roobka xitaa ay muhiim u tahay dhirta inay dhulka dhul roob ku filan hela inuu noqdo marka bulshada aad baan ugu dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan badqabka dhirta ee deegaanka xaalufinta dhirta ayaa sababta isbedelka cimilada iyo badqab la-aanta deegaanka